habeen wanaagsan dhegaystayaal soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo washington idinka imanaysa
waa fiidnimo isniin ah bisha maarsna waa soddon sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada beri waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida mas-uuliyiinta jabuuti oo faahfaahin dheeraada ka bixiyey kiisaska xanuunka coronavirus ilaa haatan la baadhay iyadoo dhinaca kalena bandoogi ah ay dowladdu soo rogtay ay weli socoto xanuunka waa khatar uu xun yahay laakiin haddana dee annagu allan baan aaminsannahay allana dais ilaaliyu yii dais ilaalistan baan ku jirnaa ciyaalkii waxay cunaan bay doonayaan waxay cabaan bay doonayaan annagii waxaan nafleydu de waxay cuntay wax cabtay intay uga baahan tahay marka waxaan u baahannahay wax la cuno iyo wax la cabo inaan nala siiyo si aan xaafadaha fadhin qudaartii suuqaan tegi jire maba tago imika halka magayaan ka xiraama waa fiidnimo isniin ah bisha maarsna waa soddon sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada beri waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah nuur xasan nuur cudurro caan ahaayoo soo maray ama waxa la odhan jiray daacuunno daacuunkuna waa uun cudur faafo weeye taqriiban muxuu ahaa hijradii nebigaba sala allahu calay wasalam iyadoo laga joogo toddobiyo toban ama sideed iyo toban sano ayaa waxaa dhacay daacuun caan ku noqday muxuu ahaa camwaas daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiintu ay qorayso dad ka badan ilaa soddon kun oo qof baa ku dhimatay qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida maxamed cabdibashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya
tirada kiisaska cudurka coronavirus ee laga xaqiijiyey caalamka oo dhan ayaa kor u dhaafaysa in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof tan iyo markii cudurkaasi faafitaankiisa uu ka bilowday gudaha dalka shiinaha dhammaadkii sannadkii hore sida ku cad xogororin ay samaysay wakaaladda wararka a f b kiisaska ayaa haatan gaaraya ugu yaraan toddoba boqol shan iyo soddon kun iyo shan boqol oo qof oo ay ku jiraan dhimashada afar iyo soddon kun iyo siddeed boqol oo qof iyadoo cudurkanina uu gaaray ilaa boqol saddex iyo siddeetan dal oo ka mid ah caalamka dalka laga xaqiijiyey kiisaska ugu badan ayaa ah dalka maraykanka oo cudurkani uu haleelay in ka badan boqol iyo afartan kun iyo saddex boqol oo qof iyadoo laba kun iyo afar boqol oo qof dad ka badanna ay cudurka u geeriyoodeen dalka ku soo xiga waa talyaaniga oo laga xaqiijiyey sagaashan iyo toddoba kun lix boqol sagaal iyo siddeetan kiis talyaaniga ayaa ah dalka laga diiwaangeliyey dhimashada ugu badan oo gaaraysa toban kun toddoba boqol sagaal iyo toddobaatan qof dalka shiinaha uu cudurkani ka soo bilowday dhammaadkii bishii disembar ee sannadkii hore ayaa laga diiwaangeliyey siddeetan iyo kow kun afar boqol iyo toddobaatan kiis iyadoo dhimashadu ay gaartay dalkaasi saddex kun saddex boqol iyo afar qof inkastoo dalal badan oo dunida ah ay su-aal ka keeneen tiradaasi iyagoo sheegaya in shiinuhu ay daboolayaan xaqiiqda dhabta ah dalka sbain ayaa tirada dadka uu haleelay coronavirus waxay gaartay shan iyo siddeetan kun boqol shan iyo sagaashan qof maantoo isniina sidaay ku warramayso wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi hay-adda caafimaadka dunida ee w h o ayaa sheegtay in qiyaastii maalintii uu cudurkaasi haleelo dad ku dhow toddobaatan kun oo qof caalamkaoo dhan weli wararkii coronavirus ayaan ku jirnaaye ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa maantoo isniina siiskiisa isku go'doomiyey kadib markii mid ka mid a gacanyarayaashiisa laga helay cudurka covid netanyahu oo toddobaatan jir ah ayaa lagu waday in maalinta berri ah laga qaado tijaabada lagu ogaado in qofku qabo xanuunka iyo in kale sida ay ku warrameen saraakiisha caafimaadka dalkaasi ra-iisul wasaaraha ayaa tijaabo laga qaaday shan iyo tobankii bishan maaj lagu waayey cudurka covid 19 sharciyada wasaaradda caafimaadka israa'iil ayaa dalbanaya in qof kasta oo xiriir la sameeya ama ka agdhowaado qof qaba cudurka covid ay tahay in muddo maalmood ah uu siiskiisa isku go'doomiyo saxaafadda israa'iil ayaa sheegtay in kaaliyaha laga helay coronavirus uu ku sugnaa fadhiga baarlamaanka isbuuci hore iyo shen oo sidoo kale netanyahu uu goobjoog ka ahaa ayna ka qayb galeen xildhibaanada mucaaradka si ay u dhisaan xukuumad isbahaysi ah oo si deg deg ah ula tacaasha dhibaatada cudurka coronavirus isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudi arabiya ee dagaalka kula jira kooxda xuutiga ee dalka yemen ayaa duqeeyey dhowr goobood oo ku yaalla caasimadda sanca sida ay goobjoogayaal ku warramayaan goobaha duqaynta lala eegtay ayaa waxaa ka mid ah aqalka madaxtooyada ee sanca xarun lagu tababaro milatariga iyo saldhigga ciidamada cirka oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca iyadoo dadka magaalada deggan ay soo warinayaan inay maqlayeen dhawaaqa qaraxyada oo laga maqlayay guud ahaan magaalada isbahaysiga ayaa sheegay in duqaymahan looga dan lahaa in lagu burburiyo xarumaha milatariga oo ay ku jirto xarumaha gantaalada bolosikada oo ah bay yidhaahdeen kuwo khatar ku ah ammaanka dadka shacabka ah duqaymaha magaalada sanca ayaa ahaa kuwo naadir ah ilaa bishii sebtembar ee sannadkii hore wakhtigaasi oo sacuudigu uu bilaabay wadahadallo aan toos ahayn oo ay la yeesheen kooxda xuutiyiinta oo maamusha magaalada sanca iyo inta badan gobollada waqooyi ee dalka yemen
dowladda jabuuti ayaa war-saxaafadeedka cusub oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in boqol iyo afar iyo afartan qof oo baaris caafimaad lagu sameeyey laga helay toddoba ka mid ah cudurka corona guud ahaan tirada dadka la baaray tan iyo soddobyo tobanka maaraj ayaa war-saxaafadeedku sheegay inay tahay lix boqol iyo labaatan qof kuwaasoo shan iyo labaatan ka mid ah lagu arkay xanuunka dadkan ayay wasaaradda caafimaadka ee jabuuti sheegtay in dhammaantood xaaladooda caafimaad ay ladan tahay dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee jabuuti waxa ay sheegtay in xarunta dadka lagu karantimeeyo lagu hayo lix iyo labaatan qof oo loo kuurgalayo xaaladooda caafimaad dhinaca kale waxaa weli taagan xayiraadii dhinaca isu imaatinka ee ay dowladda jabuuti soo rogtay sagaal siciid ayaa warbixintan noo soo dirtay saddex iyo labaatankii bisha ayay ahayd markii dowladdu ay soo rogtay bandow looga hortegayo faafidda caabuqa coronavirus xaafadaha magaalada ayaa waxaa ka jiray isu soco dadka waxayna taasi keentay in booliska oo wata baabuur ay ku xiran yihiin codbaaheeyaal ay gudaha usoo galaan kuwaasoo ku amray dadka inay xaafadahooda joogaan qaar ka mida dadka xaafadaha ayaa v o wda uga waramay sida ay u dareemayaan magacaygu horta waa cusmaan muumin xanuunka waa khatar uu xun yahay laakiin haddana dee annagu allan baan aaminsannahay allana days ilaaliyi yuri oon days ilaalistaan baan ku jirnaa laakiin dadku waa iska yara dhagaadaygiina waa iska yara diideen is ilaalistii booliisku wuu shaqaynayaa dadkii wuu la hadlayaa dadkii way ma malqayaan toodan bay wataan dawadiisu waa aqalkaaga fadhi baa lagu kari laayahay dawadiis aqalkaaga fadhi ayaa lagu keri laaya magacayga waa xamsi wean magaalada baraqaan degana cudurkan walahi magaalada aad buu saafeeyey caalamka o dhan ilaa shanta qaaradood marka hadda dowladda ay ku fiican tahay dad baa weli fahtana cudurka wuxuu ku dhigan yahay dee oo ay caalamka soo wada arka talyaaniga soo galay isbaan soo galay tali soo galay xooga xoog buu cudurka faafayaa wala inta kaa maqan tahay qayrka maqan tahay marka dadoo shicib oo inaka raaliya walaala waa xafadiin waxdhata iska fadha xaafadiina magacayga cabdiraxmaan ismaaciil xasan baan idhahdaa uu madaxweynuhu uri amaradii waan qaadanay ase ahaatee tan aqalada fadhiya la leeyahay dee maxaan ku fadhinaa ismaaciil cumar ma wuxuu maxkumaahun inta u shaqaysa ka fadhiisiye shaqada mishaarada qaadanaya mise waddankao dhan dadkan kale ee masaakiinta ee joornaaliye buu waddanku u badan yahay waa in ay waxay cunaan ay helaan lacag haddii la waayo raashin xaafadooga loo geeyo xaafadooga si ay u fadhiyaan dee maa gaaja loo fadhini xanuunka goofindaa la sheegayaba gaajada ka daran dul baan la sugayaa ciyaalkii waxay cunaan bay doonayaan waxay cabaan bay doonayaan annagii waxaan naf nafleydu de waxay cuntay wax cabtay intay uga baahan tahay marka waxaan u baahannahay wax la cuno iyo wax la cabo inaan nala siiyo si aan xaafadaha u fadhino gudaha magaalada waxaa jira goobo furan oo dadka muhiim u ah sida goobaha caafimaadka bangiyada boorka isgaarsiinta shirkadaha biyaha korontada iyo kuwa la halmaala dadka ka shaqaynaya goobahaasi waxay wataan baabuur gaari walba waxa uu haystaa warqad ogolaansho ah oo dowladdu ay siisay si ay uga badbaadaan ciidamada ku dhex daadsan magaalada haddaba dadkaan haysan baabuurta waa inay soo lugeeyaan waxaana ay dhibaato ku tahay dadka degan xaafadaha fogfog sida xaafad weynta belbela dadka waaweyn gaar ahaana dumarka iyo caruurta ayaana ah kuwa ugu liita sacaado cismaan waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ay arrintaasi saamaysay xididkaana unahay aa xoog baan usoo lugeynay de hooy maxay kale de maxaan samaynaynaa hooy alxamdulilah anaku maalataan hada xawaash baan hooy halkaa yar ku iibiya sidaa baan usii socodsaaka waasiimkana waan soo lugey saamaynta ugu badan ee bandowga looga hortegayo faafidda cudurka waxa uu ku dhacay dhalinyaro haystay ganacsiyo yaryar kuwaasoo ay ka helayeen nolol maalmeedkooda anuu waxaan sameeyaa cunto oo luulaa layra magaceygana marka cuntada cidhiiri baa nagu noqotay wixii inaa lala babaxsado safari inaa ka dhignagay inaad dadka meel ugu shutay qaataan haa inaa bacag wixii ka dhigo bacdiina waxay noqonaysaa kharash kharashkiina ma haysid anna waxaan ku fadhiisto oo ma haysto xaasley baan hayna dee waxaa waxna nagu fadhiisiyo inaan nasiyo weysaahayn inaa deena noo daayo wax ayagaas ka baxsan iminkana firxad bay noqotay wixiis kuma cuni karaya miis waa mamnuuc qabayn baxsi mahayna ma jirto marka bacdaad ugu shubiyo la ord waa la badan baxsanaya meeshaadina kuma dhex cunaya adoo baco gurida markii la yidhaahdo qudaartii xagee xagee ka heshaan qudaartii iyo xawaashkii wixii qudaartii suuqaan tagi jire maba tago iminka halka magayaan ka xiraama qiimaha way isbedilen walaa hilib walaa xawaash wixii ma jirtaa lagu leeyahay adna qiimihii waxa ka biirisa ma jirto waxaa ka iibinaysa waa shoomeer waxba haysan iska wada fadhi magacayga waa ismaaciil khadar wallaahi dhallinyaro ganacsi hore iska gaabanaysanay baan nahay xoogaha raislooyin yar iyo waxyaalo baa isku noo yar shaqshaqaynayay waxaaweyan dadkii socsocodkii o dhan baa naga yaraaday iminka waa ka albaabadu naga xidhayin de markaa insha allah kole risiqna waan iska lahayn de risiqeenu baan sugaynaa Een, laakiin waxaan xoog u rajaynaynaa inuu ilaahay naga soo gaadho ay hore hawshan nooga dhammaato magacayga uu saamaa anakoo ganacsatada basaska ka hadlayno dadkii ku noolaa basaska ah oo jabuuti ku noolaa wixii aan helaynay nolol maalmeed baan cisho haddaan fadhino marka horeba nalama siinayn oo cishadii horeen shaqaynay wixii aan shaqayno baan isticmaalaynay maaltahaana cidlaan dee joogsanay u badna waa leenahay reerana waa leenahay bilaa raashin baa wallaahi ilaa maanta nahay iminka dowladda waxaan ka codsananaa maadaama ay adeegyadii waaweynaay oo dhan wada xidhay bal adeegii yaraaw inay naga soo gaadho ay waxna qabato bal anigoo maxamuud axmed faarax waa ganacsada jaadka may dadkii marka hore iibsan jiray dee imanka uga yaraadeen dadkii kolka hore balbilaha ba haato magaalada ha haato way kala xidhmeedee dadkii way kala xidhmeen ma intii jaadka imanka suuqa wax iibsadeen ma jirtaba marka qiimihii markaa dhicsan qiimihii jaadkii inaad dee dhaadhiciyuu ku qasbanya daadeed ma habeenkii sideedda waa- waa la naaqusaa jaadka sagal siciid faarax v o a jabuuti haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o da waxaa lagu jiraa wakhti ay malaayiin qof oo dunida ku nool ay la jahawarsan yihiin saamaynta xanuunka coronavirus waa xanuun qof walba u saameeyey si gooni ah xanibaada xanuunkan dartii lagu soo rogay noloshii caadiga ahayd ayaa la dareemay iskuulladii ayaa la xiray dulimaadyadii ayaa la joojiyey meelihii bulshadu ay isugu iman jirtay ayaa cidlo la haawanaya waxaa intaa u dheer bulshada hubaal la-aan iyo walaahow loo marsiinayo baraha bulshada intaasi oo dhan waxay abuureen cabsi xaddaafa oo la soo diristay shucuubta dunida haddaba barnaamijkeena ilayska v o da ayaan toddobaadkan waxaanan ku casuunay qaar ka mida culummo u diinka soomaaliyeed oo baryahanba ku mashquulsanaa muxaadarooyin iyo wacyigelin diini ah oo ay ku laabqaboojinayaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah qabiir arrimaha siyaasadda iyo taariikhda dalalka carabta iyo islaamka ku xeel dheer ayaa ugu horeyn ka warramaya xanuunkan coronavirus bismillahi raxmaan raxiim maxamed waxa weeye waxaan ide qudiyada ilaahay ee kownkan ilaahay baa maamula ilaahay baa leh waxaanoo kale marka ay imanayaanna waa qadar ilaahay bay ku imanayaan qadarka ilaahay dadka eh, muslimiinta iyo dad aan muslimiin ahayn buu helaya marka en, eh, rasuulku calayhi salaatu wasalaam eh, dee wuxuu inooga tegay dhaxal eh, aad iyo aad u qiimo badan runtii marka laego waxaanoo kale marka ay dhacaan waxaa la odhan karaa eh, qawaaniinta ama yacni habka eh, karantiinka ama go'doominta loo kala soocayo dadka wixii eh, xanuunku gaadho iyo inta aanu gaadhin Eh, rasuulka kaba calayhi salaatu wasalaam inoo dhigay mabaadi'deeda ama asaaskeeda oo yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka eh, haddii uu eh, cudurkaa yacni faafaya ee safka ah pandemic ama epidemic xilodon iminka lagu sheegay cudurka faafaya oo daacuunka oo kale ah meesha aad joogto hadduu ka dilaaco ha ka bixin haddii aad ka baxsan tahay dibadda ha ka joogtana meesha oo ka dilaacay aad ka maqan tahay aad ka fog tahay ha gelin waa karantiinka yani basic rules qawaaninta magaranaysa lagu kala saaro dadka oo la leeyahay dadku meesha uu ka dhacay waa in la yani eh, gooni la yeelaa la gooni yeelaayo gooni loo saaraa lockdown eh, waxyaaba badan waa inta lagu sheegayaa social distancing yani bulshadu ha kala fogaato yaa la isdhexgelin waxaas oo dhan yani waxay ujirayaan karantiibada saasaa markaa nabi maxamed caleyh salaatu wasalaam ummadiisa ugu sheegay wuxuu kaloo sheegay qofka yani eh, uu ku dhaco meesha uu joogo daacuun ka dilaac oo kale oo halkaa ku sabra ilaahayna tawakalo taladiisa alla u dhiiba in uu leeyahay ajarka qof shahiid ah oo kale oo dar allah u eh, dhintay tallaabooyinka asaasiga ah ee ay maanta qarnigan koob iyo labaatanaad dhakhaatiirta dunida ku talinayaan si looga hortago faafista korono sida in gacmaha la iska mayro iyo in marka uu qofku qufacayo ama uu hindhisayo uu afka daboolo iyo in guriga lagu ekaado ayaa sida taariikhda islaamku sheegtay muddo haatan laga joogo in ka badan kun iyo afar boqol oo sannadood nabi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee uu bari jiray asxaabtiisii sheekh axmed nuur imaamka masaajidka abubakar islamic center ee magaalada seattle gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa ka warramaya ee walaal markuu dhaco cudurradan oo kale waagii hore ee xilligii rasuulka sal allahu alay wasalam iyo xilliyadii ku xigay baa cudurro waaweyn oo safmar ah oo waddan dhan ee gaadho oo kale haddii ay jiraan rasuulku sala allahu alay wasalam dardaaran wuxuu ka bixiyey in dadka lagu yidhi meeshuu ka socdana ha tegina meesha aad joogtaan hadduu ka jirana ha ka bixina ee taasoo ah taxadar in la qaato oo qofka muslimkii la ogol yahay in taxadar uu ku dhaqmo mar walba marka ee in la qaato oo aan la gelin meesha lagana tegin ayaa habboon sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarul hijra ee magaalada minneabolis ayaa isna ka warramaya taariikhda xanuunadii waaweynaa ee soo maray muslimiinta marka hore aad baad umahadsan tahay walaalkay adiga bahda idaacadduba jazakum allahu kheer Eh, marka labaad eh, cudurkan hadda un coronavirus oo ah muxuu ah cudur adduunka dhan ku baahay eh, wax ku cusub ma aha dunida marka si loo fiiriyo muslimiinta tusaale ahaan taariikhdoodii hore waxaa la garanayay oo la yaqaanay eh, cudurro caan ahaayoo soo maray ama waxa la odhan jiray daacuuno daacuunkuna waa un cudur faafo weeye Eh, taqriiban eh, muxuu ahaa hijradii nabigaba sala allahu alay wasalam iyadoo laga joogo toddobiyo toban ama sideed iyo toban sano ayaa waxaa dhacay daacuun eh, caan ku noqday muxuu ahaa amwaas Eh, daacuunkaas waxaa ku dhintay taqriiban sida kutubta taariikhda muslimiintu ay qorayso dad ka badan eh, ilaa soddon kun oo qof baa ku dhimatay oo ay ka mid ahaayeen saxaabadii nebiga qaarkoodii ugu waaweynaa sida mucaad ibnu jabal iyo abucud- abu cudayta ibnu jaraax wuu soo maray taariikhda markaas Eh, waxaa kaloo la xusuustaa taariikhda oo la garanayaa taqriiban eh, muxuu ahaa muxuu ahaa qarnigii eh, eh, toddoba boqol afartan iyo sagaal hijrada kuna beegan eh, kun saddex boqol afartan iyo sideedii milaadiga isagana inay muxuu ahaa soo martay eh, eh, eh, daacuuno kala duwan ama amraad kala duwan oo waaweyn oo sidoo kale u faaftay dunida kii ka dhacay eh, muxuu yurubta galbeed ee la ohan jiray almowt alaswad ayaa la garanaya oo la yaqaanay xiliyadaas lafteeda aan sheegayna taqriiban oo iyadana ku beegnay toddoba boqol toddobaatan iyo kowgii hijrada waxaa dhacay caan daacuunkii caanka ahaa ee masar ka dhacay Eh, weliba ay ku dhinteen dad waaweyn oo ka mid ahayd culimada muslimiinta sida ninkii la odhan jiray eh, taajiddiin asubki oo intuu masaajid ka khudbeeyey maalinkii jumcada eh, taqriiban eh, muxuu ahaa maalinkii isniintiina dhintay yani ama talaadadii sida kutubta qaarkood ay qorayaan marka daacuunada iyo amraadda waaweyne dunida way soo martay muslimiintana way soo martay yani qaabka loo tawjiihinayo ama qaabka loola dhaqmayo marar fara badan wuxuu uu ku xirnaanaya marba dee dowladdaa jirta iyo mujtamacii joogay qaabkay a- ay ay ula sanqaadayeen gaar ahaan kii hore ee dhacay xi- xilligii saxaabada waxaa la yaqaana oo macruuf ahayd cumar ibn khadaab inuu yihi nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah inay adeegsadeen muslimiintu axaadiista maantaba la celcelinayo ee caanka ah ee ah maaragtay meeluu daacuun galay ha ka bixina haddii aad joogtaan ee hana gelina haddaydaan joogin oo marka waa karantiilka waxaan loo bixiyey weeyaan xilliyada dambe oo aan sheegayno taqriiban toddoba boqol toddobaatan iyo kowgii hijradana culimadii muslimiinta waagaa joogtay qaar baa waxay yidhaahdeen war daacuunkan iyo masaajidda ha lagu cararo masaajidda ha la tago dadka masaajidda ha la isugu geeyo qaarna waxay yidhahdeen arrintaasu waa khalad weeye marka rag fara badan ba waxay qoreen dadkii marka masaajidda la isugu geeyeyba inuu uu muxuu ahaa masaajidka ugu yimid oo uu ku haleelay kadibna boqolaal ay ku dhimatay yacni markii dambe marka lagu khasbanaaday in la yidhaahdo masaajidaba ha la xidho marka way soo martay muslimiintu yani xilliya waxaa jirta xataa masaajida la xidhay oo ama jiro darteed loo xidhay sida daacuunkaas oo kale ama cabsi kale loo xidhay yacni oo waxaa taariikhdu in badan la garanaya oo la yaqaanaa muxuu ahaa baghdad waktigii tataarku ay soo galeen in muxuu ahaa masaajida la xidhay isagoo laga cabsanaya hadday dadku masaajida isugu yimaadaan inay tataarku dadka ku laayaan marka masaajida xataa in la xidho wax cusub ma aha yacni oo muslimiinta ku cusub taariikhdeeda kol iyo laba iyo saddex ka badanba way soo martay in masaajida la xidho isaga oo ama loo xidhiyo jiro in la faa inay faafta darteed cabsi laga qabo ama loo xidhiyo cadow kale oo markaa muslimiinta qabsaday haddii ay isugu yimaadaan muslimiinta inuu imaamka iyo dadka kale meesha joogaba uu laayo marka wax cusub ma aha yacni si ka duwan taariikhaha sheekh cabdiraxmaan shariif uu xusay maanta waxaad moodaa in dunida si isku mid ah muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahaynba ay uga argagaxsan yihiin xanuunka coronavirus sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa qaba in sababtu ay tahay maanta waxaa bedelan muxuu colaada oon rabna inaan fahamno maanta adduunku wuu isu wada furan yahay adduunku wuu iswada arkaa awal hore waxyaabaha faraha badan ee dhacaya xataa markaad fiiriso daacuunkii ka dhacay muxuu ahaa yurub xilliga aan sheegayno kii hadda wakti boqol sano ka hor taqriiban ka dhacay muxuu ahaa qaaradda north america la yidhaahdo ee loo bixiyey muxuu ahaa daacuunkii ama daacuun me hargebkii sbanishka ama mexicaanka loo bixiyey ee isaga laftiisa la qiyaasayo taqriiban dad ka badan soddon afartan milyan oo qof inay ku dhimatay waxyaa waayadaas adduunku sidan isuma muuqanin technologygani ma jirin waxaan iswada arkayaa ma jirin maanta marka cabsida horta waxaa sii kordhiyey ama sii badiyey waxa ka dhacaya muxuu ahaa ruuhan oo china ah iyo waxa ka dhacaya muxuu ahaa maraykanka iyo waxa ka dhacaya talyaaniga iyo waxa ka dhacaya iiraan iyo waxa ka dhacaya muxuu aha soomaaliya adduunkiibaa iswada arkaya waa la isu wada jeedaa jiradiibaa inta adduunka uu ka wada hadlayaa taasaa marka dadka aad moodaa khalkhalka ama ziyaadu inay sii tahay laakiin cuduradanu markay dhacaan intii waagaa ay ku dhacday ama ay la joogtay inta maanta dhimanaysa iyo intii waayadaa dhimatay inta waayadaa dhimatay baa ka tiro badnayd sheekh cabdilxaye sheekh aadan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho muddooyinkan dambena khudbadihiisa salaada jimcaha ay qabsadeen baraha bulshada ayaa isna ka warramaya welwelkan bulshada kala soo daristay xanuunka coronavirus qur-aanku aad wuxuu uga hadlaa qalbiqaboojinta oo waxaa la tusayaa dhibaatada markay dhacayso ama dhibaato kastoo dhacdaba inay ku dhacayso ogolaansho ilaahay wax ilaahay soo garab maraayo oo qofka iska maagayo inuusan jirin saasa ilahi wuxuu leeyahay maa asaaba min musiibatin ilaa biidn illaah waman yu'min billahi yahdi qalbah yani dhibaato dhacda ma jirto ilaa ilaahay idankiisa ayay ku dhacdaa qofkii iimaan lahna qalbigiisu ilaahay uu hanuuniyaa ama u dejiyaa marka sidaas markaa laga galo caayadka ilah wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'suu calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum yani dhibaato kasta oo dhacda oo idinkeedu ku dhacda ama yani dhulkoo dhanba ka dhacda waxay ahayd un dhibaato yani hor ahaan ilaahay uu usii qoray inay dhacayso qofkay ku dhacaysa way ka horreysay asaga hore ayay usii samaysnayd sidaasa muddo kabacdi marka isaga qofka imaado adduunyada ayay ku dhacaysaa saas waxaa laidinku sheegayna waxay tahay si aydan uga welwelin wixii idin dhaafay oo maalan dhibaatooyinta idinku dhaceen dad haddayda ka dhinteen oo kale dhanka kale cabsi inay jirto oo ilaahay uu tilmaamaya walanablannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashiri saabiriin yani waxaanu ku imtixaamaynaa cabsi marka arrintan hadda waa nooc cabsidii ka mid aho dadka lagu imtixaamayo sabirkoodaana la fiirinaya marka wabashiri saabiriin ayaa layidhi kuwa sabra u bishaaree culummada ayaa talooyinkan u marsiinaya barnaamijka elayska v o eda soomaalida waxaana ku horeynaya sheekh cabdiraxmaan shariif dadka marka waxaan kula talinayaa marka koowaad inay talada dhakhaatiirta iyo dadka mutakhasisiinta warkooda raacaan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun taas waa qayb asaasiya weeye qaybta labaad ee kale waxaan rabnaa in dadka iyo muxu tajamucaadka iyo isu-imaatinka in la joojiyo oo ay ka mid tahay masaajida meel walba uu gaaray uu ku faafiyo masaajida in la xidho si aysan dadka cudurkan muxuu aysan ugu faafin in la joojiyo oo kaleeto wax kasta oo kale oo la qabanayo oo is-umaatin keenaya si loo yareeyo cudurkan taasuna waa qayb labaad weeye qaybta saddexaad ee kaleeto dadku wixii ay qabsan karaanna inay qabsadaan nadaafadda ku dadaalaan ee muxuu ahaa waxaan dhakhaatiirta talada bixinaysa ay ku dadaasho khalkhalka ziyaadada ah iyo cabsida dheeraadka ah ee fara badanna intii la yarayn kara in la yareeyo talooyinka aan bixinayna waa sidaas weeye laakiin waxaan aada u rabaa dadka inay aan ku baraarujino dadku inay talooyinka aqoonta ku salaysan talooyinka cilmiga ku salaysan inay raacaan waxyaabaha aan aada ula yaabaya maalmaha waxaa ka mid a mararka qaarkood qofka oo hadda waddankanaan joogin laftiisa ee maraykanka taladii ay dhakhaatiirtu bixinayeen iyo wasaaradihii caafimaadka ayaa in badan dadkii laga yaabaa inaysan raacin ama aysan qaadanaynin waa khalad weeyaan mararka qaarkood waxaad arkaysaa dad fara badan oo la odhanayo muxuu ahaa timir iyo biyo haddaad cabtaan kulul ama biyo sidan haddaad cabtaan bahalku idinku dhici mahayo arrintaasuna khalad weeye oo sax ma aha iyaduna yacni marka waxaan u baahan nahay wax cilmi ku dhisan aqoon ku dhisan xaqaa'iq ku dhisanna inaan samayno taas waa qodobka koobaad qodobka labaadna cabsidan faraha badan ee walwalka ah inaan yarayno intii la yarayn karo dadku iskaalmeeyaan dadku isu gurmadaan waxyaabahan ku talinayna waa sidaas weeyaan inagoo asbaabtii yani is-ilaalihii la yirina qaadanayna haddana ilaahay wuxuu keenay biqada'ihi waqadarihi ayaan raalli ku nahay marka welwel badan inaan laisku abuurin maxaa yile welwelku qofku buu caafimaad darro iyo ku keenaya ma ogiin wax natiija ah oo ka bedelaya xaaladii jirtay ma jirto cudurradan gaar ahaan hadda waxaan kula talin lahaa dadka ee dhakhaatiirta in looga dambeeyo ee dad badan baa jiro oo social mediaha ku jiro oo wax iska sheegaya oo waxanaa dawaa kanaa dawaa qaar marka waxaa habboon in talooyinka dhakhaatiirta la qaato mar walba haddii la yidhaahdo ha la kala fogaado waa la kala fogaado haddii la yidhahdo yaan laysi salaamin yaan laysi salaamin haddii la yidhaahdo qofka dhinta waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaynan xad aynaan aynaa gaadhina yaan la odhanin yaan la lagu la aasin iyo yaan la dhaqin iyo halkaa inayna gaadhin baan rajaynaynaa waxaa badan oo kale waxyaaba ku tira kuteenoo dadka laleeyahay qofkii waa la gubayaa saasaa la yidhi masaje aada u khaldan baa dadka la bixinaya arrimahaasna arrimo jira ma aha marka insha allah wixii dhakhaatiirtu marba ayna yidhaahdaan bay culimmaduna ka dambaynaysaa coronavirus haddaad ku dhiman iyo haddii aad wax kale ku dhimanba allah kuu qadaray marna hadday adduunka dhan isu tagaanna siduu rasuulku sheegay laguma garamarin kareen haddii aad guryo dabaqyaa iyo qasri aad degan tahay ood ku dhuumatana laguma garamarin karo argagax markuu cudurradoo kala dhacaan ma habboona sideedaba inuu jazac iyo argagax uu qofka ku dhaco waxaa habboon qofku waa qof alqadaa walqadarna aaminsan ilaahay subxaana watacaala diintiisina aaminsan marka waxaa habboon inuu qofku wixii talooyinana uu qaato oo ama talooyinkaas ha ka yimaadaan kuwa diini ha noqdaan ha noqdaan inuu adkaartii la akristo ha noqdaan in ilaahay subxana watacaala loo toobad keeno ha noqdaan in wuxuu aaminsanaa qofkii xoog uu sii maaragtay alla ugu laabto iyo wixii talooyina oo dhakhaatiirtu ay bixiyaan in la qaato tacaaliimta diinta islaamka na baraysa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu inooga tegay waxa weeye in ilaahayna la tawakalo oo taladaada aad alle u dhiibso islaam bar ahaantaana aanad ka tegin wixii dee adigu aada isku kaskaas ahaan aad isku dabiraysay isku ilaahinaysay ee daftaada haddaad tiraado qadar alla weeyaan oo waa soconayaa oo godkaa ka baydi maayo waa qadar alla dee lama odhana ka bayd qadar allana aqbal godkaana ka bayd ha ku dhicina ninbaa u yimi isaga oo hal wata markaasuu yidhi hashayda yaa rasuulallah miyaan dabraa mise waan iska diidayaa ilaahay baan tawakalaa talada aanu dhiba acqilhaa watawakal cala allah buu yidhi hasha dabar dabeedna ilaahay tawakalo talada alla u dhiib waxaa kaloo uu ina baraya yani islaamku yani rasuulku alayh salaatu inoo sheegay inuu yidhi cibaad allah yani tadaawu cibaad allah ilaahay yani isdaweeya ilaahay ma soo rogin cudur hadduu soo roganaa dawadiisana waa soo rogaa macnaha waxa weye cudur kasta oo xagga alle qadar alle ku yimaada dawadiisana way jirtaa ilaahay uu ugu talagalay isdaweeya baadi doona yani researchka iyo cilmi baadhka iyo waxaasna markaas ka imanaya codkaasi maxamuud sheekh axmed dalmar waxa uu gebagabo u ahaa barnaamijka elayska v o eda oo toddobaadkan ay nagala qayb galeen culummo soomaaliyeed oo fadhiimo laabqaboojin iyo talooyin isugu jira u marsiinayay bulshada soomaaliyeed barnaamijkan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan ayuu ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijka ilayska v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan ku dhowaad laba boqol oo qoys oo ku nool mid ka mid a kaamamka ku yaala duleedka magaalada muqdisho oo rajaxumo ka muujinaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo xilligan ay wajahayaan iyo qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee xeryaha dhadhaab oo dib ugu noqonaya dalkooda hooyo oo dareenkooda la wadaagay barnaamijka tubta nolosha ee idaacadda v o a kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownay ku dhowaad laba boqol oo qoys oo ku nool mid ka mid a kaamamka ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa rajaxumo ka muujinaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo xilligan ay wajahayaan dadkan oo isugu jiray markoodii hore beeraley iyo xoololey ayaa soo miciinbiday nolosha kaamamka kadib markii ay ku ceyrtoobeen abaaraha iyo colaadihii ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen wariyaha v o e da axsan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray dhibaatooyinka waxla-aaneed ee gaamuray ayaa ku kallifay inay nolosha rajaxumo ka muujiyaan ku dhowaad laba boqol oo qoys oo barakac ku ah kaamka raran oo ku yaala bannaanka caasimada muqdisho waxaana qoysaskani ay ka soo barakaceen gobolka shabeellaha hoose sababo la xiriira colaado iyo abaaro isbiirsaday culayska ugu xoogan ee iminka ay wajahayaan ayay ku sheegeen inay tahay kuhungoobidda helitaanka waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa waxaana ay dalbanayaan gurmad bani-aadminimo oo mug leh madiine aadan oo ka mid ah haweenka barakacayaasha ee ku dayacan kaamka raran ayaa carabka ku dhufatay inay ku jiraan nolol aada u liidata waxaanay soo hadal qaaday xanuunada kala duwan ay la ildaran yihiin
tabanaa ka koobannahay ciyaalkay sideed waaye ani ninkay toban ruux waxaan haysanana male waxaan joognaa haddaan weedo aan ku sugannahay waxaan haysanana male jirgaanka biyaa kunshilaan arooranaa tumiya laba saa dhaqood waan soo wareejinaa dhaqooga marmar waa la soo waayaa marna waa soo helnaa noloshaada nolol oo micnaha oo iska liidan waaye nimanka shaqa ma haystaan rafaadaan ku jirnaa marka walaalayaha soomaaliyeed waxaan u baahannahay inayna caawiyaan oo gargaar degdeg waxna siiyaan intaasaan u baahana si dadka loo hayo waxaa waaye xanuun iska oo adag iska jiro oo habeen iyo maalinahayo qandho madax xanuun micnaha rafaadka adduunyada oo jiraba waaya kii jirin iyo kii fiyo mawla kala sheegi karabo marka alxamdulilah hadda caruurda caruurta aad noogu sii liidan oo iska shubmayin oo iska qandhan oo iska matagayin marka waa iska liidanahay waxa gacantayna ku jiraan oo ilmihii ku daaweysanana ma laha rag iyo dumar wax isdhaana ma jirto marka inaan nolol gargaaro u baahannahay habeenka dhardhaqooy aadaan qaar xamaaliyay aadaan qaar guryahayba iska fadhiyaan nimanay wax iska sugaan oo maalinta iska baxaan oo in iska imaadaan oo nolol maalmeedka dabka la iska shaan mar saddexda waqtaada maa waa la iska heestay adiga halka waqti le ilaahay weyne waxad kadib noo sakhara ilmaa iskaaga jikada dab ku shidanaa marka xaaladaan waa iska xunta waa adag tahay hadda waxaa kamid waxyaalaha hadda oo degdeg aan u baahannahay waa biyo waa masqulooyin waa raashin intaasaaba nooga daranba waxaan biila cabnana male masqulooyin galnana malaha badarna ma haysan waxaan haysana male waa si aan usoo qaniyaaba ku joognaaba raagga ma shaqeeyaan meelahaas iska soo wareegaan iska imaadaan khandalahaas iska fadhiistaan shaqalahay maa wajirta wanin iyo naag isku halaan sidoo kale faadumo cismaan ayaa v o a uga warantay dhibaatooyinka culus ay uga soo barakaceen deegaanadii ay ku noolaayeen walaalow dad daruuf hayso oo gaajaysanaanahay aniga wadankeena gaajaa uga soo tagnay barakac baan nahay meeshaaneeta waxaan ku haysana male qaajo baa nagu dishay oo maxay ahayd daruuf la-aan masquul la-aan rafaad ilmihii dayax masquul la-aan baana hayso tuubada biyaha hataa aniga ma haysano lacag baana laga gataa ma fahanta adig dhibaatata ugu xumeed baan ku jirnaa wadankeena waa kasoo tagnay daruuf meesha waa nagu haysa ilmaan wataa anigaa ku jiro aruurteyda waa jooga gabdhahayga ilma dhaleena joogaan maxay ahayd oo aday dadka waa badan yahay aday duqoosho hataa waa wataa oo waa yeliin ah aday wax daruuf badan waa iska jirtaa barakac xoog lehna waa layahay naag walba macnaa dhardhaqo way u baxaan kuwa togsi ay u baxaan kuwana waxa waaye oo ilaahay maku darnaade wax wax oo waxba aan goynayno nyaanyo nyaanyo iyo meelaan ay wax oola fadhiistaan hadday wax kasoo heli waayna habeenkii waa qadaan kii xamar kusoo wareegay iyo kii oo macnaa wax soo helay iyo rafaadkaasa lagu noolyahay iyo dhardhaqow iyo waxaasa lagu noolyahay qaar ka mida barakacyaashan ayaa muddo dheer ku sugnaa kaamkan ku yaala duleedka muqdisho iyagoo duruufaha adagna kala siman barakacayaasha dhowaangalka ah waatan faadumo cabdulaahi oo muddo shan sano ah barakac ku ah duleedka muqdisho lacdow meel dhahayaan kasoo ilaa halii kasoo barakacana shan sanaa la taagan waqtiga soo barkaceeni qof oonan zaacidaaya lahayn jirto hooyada waa xanuunsaneed walaalihii kulli waa xanuunsanaayeen kadib markidii yaa imaan markidii kadib baa kasoo qaaxnay haddana xamar soo galnay xamar waqti soo galnay kadib xamarkii qof noo badbaadiyey alxamdulilah sidii aa magaalkii kusoo galnay aa qofna garab qabtay sidii aa guri ku dhisanay masqul male biyo la-aan dhibaato dhibaato bac la-aan iyo biyo la-aan masqul la-aan raashin la-aan shaqo la-aan guri walbabo malageli karo dhaquuma la aadi karo cunto la-aan biyo la-aan dhammaan shaqada dhan waa lasoo wada xiray meel ay shaqaysanayo ma lahan aad qasaalad iyo waxaa la samaysta fanjiyeer iyo qof walbaba sidii oo wax waasta wax usuubsanaya ugu dambayntii shamse cabdulqaadir oo ah hooyo xaalad adag ku korisa caruur agoon ah oo ay dhashay ayaa tilmaantay in wax gargaar ah ayeen helin muddadii ay kaamkan ku sugnaayeen waxaanay gurmad wax ku oola ka dalbatay dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka waxaan kasoo barakacay janaale ilma agoomanaa wataa meeshaan wax ma lagu haysto bishii soo degna bisheed waay meeshaan wax maku haysano biyo ma haysano musqul ma haysano waa gaajo ilmihii dhan waa iska rafaadsanaa maalintii dhaqoo waa loo baxaa wax waa la iska soo waayaa nimankii shaqa ma haystaan gurigee noofa fadhiyaan wax dhan gacanteena wax maku jiraan dowladda walaalaheen inayna caabisaan doonayna walaalayaalow oo gacan naga qabatiin meeshaan qunfac iyo qandhaqandha iyo waxaas le waxaad kalaha arkoona malaha ciyaalka wax gacan oo ku haysanaa male daawo ma haysani rafaad biyo ma haysani musqul ma haysani wax raashin oo saasi ma haysani maalintii subaxdeedii ilmihii wax waayaan lix saca wax loo kariya lix sacadii wax loo habeenkii wax loo karinaa dhaqoo waa la iska aadaa qof suuqo iska aadaa wuxuu soo dhaqaa nyaanyo isku goobeenaa qof dhaqoo iska dad dambiila iska qaataan waa iska soo qaraabtaan haddii lasoo helo kheyr haddii lasoo waayana kheyr ani qoyskeyga ciyaal badana haystaa sideed caruura haystaa lix waa agooman labana aabbooda isqabnaa guriga isku jooga waa iiga xanuunsanyaha anaa iska soo qaraabto saa meesha umaanaal xaba ma helin anaka wax noola siiya ma jirto musqul ma noola keenin biyo ma noola siinin wax gacanteena noola soo geliya malsaa umaana meeshaana iska fadhinaa ana kale xoogeena iskiiga noolnaa ilaahayaa sugoonaa xoogeenaan ku noolnahay dhinaca guryaha ka waran aad degantihiin guryaha waxaad buushasha iska degannahay wax wax nolo qabta bac haddaa ma noola siiyo haddana waa xilli roobeed la galooyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin ku saabsan qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee xeryaha dhadhaab oo dib ugu noqonaya dalkooda hooyo oo dareenkooda la wadaagay barnaamijka tubta nolosha ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii orod dunida soo arag waxaa ku luuqaynaysa ugbaad aragsan
intaas aan ku dhaafno heestaasi orod dunida soo arag ee ay ku luuqaynaysay ugbaad aragsan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington qaar ka mida qaxootiga soomaalida ee muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo dib ugu noqonaya dalkooda hooyo ayaa dareenkooda la wadaagay barnaamijka tubta nolosha ee idaacadda v o a qaxootiga ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin kulaabashada dalkooda iyagoo dhanka kalena u mahad celiyey hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda kenya wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray
tan iyo intii hay-adaha qaramada midoobay dowladda dalkani kenya iyo dowladda soomaaliya si wada jira uga gaareen go-aan ah in dadka qaxootiga siiskooda dib ugu noqdaan dalka soomaaliya waxaa hoosu dhac ku imaanaya guud ahaan tirada dalkani kenya dib ugu soo laabanaya ee ka imaanaya xeryaha qaxootiyada ee dalka soomaaliya magacayga mukhtaar cumar baa leeraha mukhtaar yarow waa la yaqaanaa dalkayga hooyaan ku laabanaya maanta farxaddeeda wax la soo koobi kara maahan marka insha allah waa uncr iyo ilaahay baa mahad iska leh marka insha allah uncr dowladda kenya waanu mahad celinaa maadaama aan dalkii si nabad iyo diyaarad iyo safar wanaagsan aan ku socdo dadka aan ka tegaya waxaan ugu baaqayaa macnaha horta marka ugu horeyso macnaha barwaaqo ilaahay inuu siiyo tan kaloo labaad macnaha dalkaaga hooyo wax ku dhaama male waxaan kula talin lahaa macnaha nin kastaba dalkiisa wax u dhaama male marka inay dalkooda isku soo aadaan saasaan ugu baaqi lahay intiinana marta qaadi karo waanala marta qaaday walaalhayn inaa u mahad celinayna oo kenya aniga la dhahay magaceyga gana maxamed cabdi aan ka soo baxaayo magaalada xagardheere aan u socdo magaalada muqdisho aan taaganahay meesha dhadhaab diyaarada laga raacay diyaaraa leegu soo qaadi rabaa un-anta waa u mahad celinaynaa magaalka inaan usoo soconaa nabad iyo caafimaad allaha nagu keeno lamaalo le ahay ani walaa wixii ilaahay ili kulmiyey waxaas ma dhihi kari ani waxaan la kulmaya wax ilaahay og yahay le waxaan sheegi kar male ani nabad leen u rajeynaya iyo caafimaad intooda badan dadka ugu badan ee gudaha xeryaha qaxootiga ku sugan waxay ahaayeen kuwa si gabaabsi a marba marka kasii dambeysa tira dalka soomaaliya dib ugu noqonayeen goobaha kala duwan ee hay-adaha qaramada midoobay u sahmiyeenna waxaa ka mid ah magaalada muqdisho kismaayo iyo baydhabo oo ay arkeen in xaalado deganaansho ay ka jiraan waana goobta inta badan dadka qaxootiga dib ugu noqonayeen
annaga waxaan u soconnaa dalkeenna hooyo aad iyo aad baa ugu faraxsannahay aad iyo aad baa ugu faraxsannahay inaan aadno maxay ahatay waxaan aad kale ugu mahadnaqanaa allihina abuurtay mahadda labaad waxaa iskale dadkana saaciideeyey oo maxay tahay hayadaha markii horena soo dhoweeya haddana na sii dhoweynayo iyo dadka soomaaliyeed oo aan dhallay oo noo shaqaynaya ilaahay baa mahad iskale aad iyo aad baan ugu taaniyadeynaynaa magacaygu waxaa weeyaan xuseen nuur faarax oo bocool ku naana sideer farxaddaydu maanta waxay ku kooban tahay shuruuc hore waddanka aan ka jiri jirin ayaan maanta marxaladdaasaan la kulannay diyaaradaana lagu qaadayaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dalkii hooyeen tegaynaa waa u-nna waxaan farayaa annagu intii aadna soo hayn karayseen na soo hayse intii ka dambaysa ee ummaddii soomaaliyeed ee meesha ku hadhayna sidaa aad noo gudbiseen oo kale u soo gudbiya xaagar dheer baanu ka soo guur farxadda un waxaa aad iyo aad baan ugu farxaddaas aan ugu hambalyaynayna un waa tii koowaadee maanta un aanu kala kulanno intii hore noqotay iyo intayada maanta waa farxad ayaanu iyo guul baanu u rajaynaynaa iyagana waxaa jira tiro dhalinyaro oo xaryaha qaxootiga dhaab wax ku bartay rajana waxay ka qabaan in gudaha dalka soomaaliya ay tacliintoodu ku sii wataan halkaasooy doonayaan in xilal kala duwan iyo weliba adeegyada kala duwan ee dadka dalkaasi soomaaliya ku nool ayaguna qayb ka qaataan bismillaah magacayga waa raxma xuseen nuur maanta waxaan ka baxaynaa kontandeegyada dhadhab waxaan u soconaa waddanka hooyo sbeshali muqdisho marka aad iyo aadaan ugu faraxsana waddankeena maanta inaan aadno may iima dhammaan arday ahay foomtuuna waa ahay hadda laakiin saas ay tahay waan jeclaa waxbarashadeeda inaa dhammaystirto waxaa ii suurtagali weyse in anoo gabar ee ka haro gabarna maxay ahayd waalidiinteeda waxba dhaamo ma lahan saasaa marka waalidkay u jeclaystay inaan u raaco aan waxbarashadeeda xagga ka dhammaysto maya waan sii wadanaya waxaana jeclaya opportunitiyaasha ay bixinayaan hay-adaha wadamada islaamiyinta sida turki kuwaas dhan inaan ka qayb galo haddaan scholarship helo alxamdulilah haddii kale distance learninka iyo jomo kenyatta nairobi university kulli inaan ku dhigto insha allah opportunitygaygana inaan iska qasareeyo mar rabo mar dambe soomaaliya aan ku dhashay especially muqdisho bakaaraan ku dhashay dibdhiska soomaaliya ayay aaminsan yihiin dadkan qaxootiga inay qayb libaax ka qaadan karaan adeeg bixinta iyo weliba hay-adaha kala duwan ee dalkani kenya ka shaqaynaya tacliintii ay ka barteen ay ugu horeysay in qaxooti qof uu noqdo dal kale uu ku noqdo ayaa waxay ka dhiirigelinaysaa in dadka qaxootiga gudaha dalka soomaaliya ku nool ay dadkan qaxootiga haatan u socda dalka soomaaliya ay ku dhiirigeliyaan in gudaha dalkooda ay ku sii sugnaadaan
december ka imaanay inta school aan bilaabay class 5 aan ka bilaabay haddana formta alxamdulilah so many skills aan ka bartay also sidii loo qoro wax ma kasi jirin sidii maxata wax loo akhriyo ma aqoon intaba intaan ku bartay sidii luuqad maxay ahaatay qof loogula hadlo waxaas dhan ma garanayn alxamdulilah haddana the world aan kula communicate karayn karaa marka ilaa iyo xataa ana waxaan leeyahay god bless kenya and also the agencies wadankayga aniga negative attitude kama aaminsani mar walba positive aan ka aaminsanayo inuu wanaagsan yahay dagaalada sokeeye iyo colaadahana inay soo dabargo'ayaan wadanka dhallinyarta haday wax u barata ayaan aaminsana waxaan u sheegaa asxaabtayda haddiisan iyaga hadda cola wax oo deg dega mise waalidkaysa guuray sida ani camal waalidkayga uu guuraayo aanu ku gacansaydhi karna ayaga haddaysan saas kalifaadaas oo kale aysan inay waxbarashadooda iska dhammaystirtaan wixii raba wadanka raba oo sida maanta opportunitiga laysi siinaayo raba inuu ka faa'idaystana weelkam ayaan leeyahay wadanka lagu soo laabto dowladda soomaaliya kenya iyo weliba hay-adaha qaramada midoobe waxay si toosa u qaabilaan dadka qaxootiga ee dalka soomaaliya dib ugu noqonaya waxaana jira tiro yar oo dalal saddexaad la geeyo halka qaarkoodna ilaahi haatan lagu wargeliyey inay ka tagaan xeryaha qaxootiga lana geen doona deegaanka kakuma ee ku taalla waqooyiga dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii buurbaa kugu gudban waxaa ku luuqaynaya cumar dhuule iyo maryan mursal
adaan ku bukaa ma bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane
dhulkaa ilaa ballaadhe beerya kama raagine dhulkaa igu ballaadhe may baxnaaninaysaa ah may baxnaaninaysaa anigaba beryu bacdila mara beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beryu bacdila mara beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane birbaaigu jabsane iyo weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi
dhulkaa igu ballaadhe berya kama raagine ah dhulkaa igu ballaadhe may baxnaaninaysaa way may baxnaaninaysaa
cabsi igu bata buuliga dhisto siduyay birdala bahdi iga jare nabsi igu bata buuliga dhisto siduyay birdala bahdi iga jare inta lay buddhegin intalay buddhegin may bogsiin kartaa gurba kugu gudbane gurba kugu gudbane
dhulka igu balaadhe berya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
heestaasi buur baa kugu gudban ee ay ku wada luuqaynayaan maryan mursal iyo cumar dhuule ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
anigaba beriyu bacdila mara beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beriyu bacdila mara beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane miyan weli bogsade birbaigu jabsane miyan weli bogsade
kugu gudbane gurba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe derya kama raagine aha dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
This is VOA News via remote. I'm Diane Roberts. Harsh lockdowns aimed at halting the march of coronavirus around the world widened Monday to include Russia's capital. Globally, people